nageena dhaafyo imtixaanka nagu dhacay inaga u sababa hasageena dhaafyo imtixaanka nagu dhacay inaga u sababa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacanoo wanaagsan idilahaantiinbaa meel walba ood ku sugan tihiin subax wanaagsan dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay hadii aad maqal dhegeysan jirteen barnaamijka falanqeynta wararka ee raadiyaha cadado dhegeystayaal meel kastooo joogtaan subax wanaagsan barnaamijku waa barnaamijkii falanqeynta alaaba waxaa idinla socodsiiya anigoo ah jila jaamac jilahadahan oo kale ayaadna maqal dhegeysataan saacaddu markay soo gaarto saddexda iyo barka subaxnimo meel kastooo joogtaan subax wanaagsan saaka taariikhdu waxay ku beegan tahay toban iyo sideedda bisha labaad laba kun toban iyo sideedda qodobada barnaamijka ugu xiisaha badan ee saaka idin hayana waxaa ka mid a shir looga hadlayo xaaladda ammaan ee dalka soomaaliya oo ka furmaya magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ee meel kastoo joogtaan subax wanaagsan dhegeysa haboon dhegeystayaal waxaad kaloo barnaamijku intuu hawada ku jiro aad maqli doontaan haddii aan la ogolaado
oo runtii sharciyadda haystana waxaan diyaar u nahay oo aan kala tashanay wasaaradda gaashaandhigga
waa injineer yurusow oo ka hadlay dad horey dhul looga qaaday oo lagu wareejiyey ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya xarun looga sameeyey islamarkaana haatan uu sheegay in dadkaasi dhulal kale la sii doono barnaamijka ayaad uga bagan doontaan ee meel kastoo joogtaan subax wanaagsan sidoo kale barnaamijku intuu hawada ku jiro waxaad ku dhagaysan doontaan faahfaahino dagaal ka dhacay shabeellada hoose iyo sidoo kale ciidamada dowladda oo sanad la-aan darteed uga soo baxay deegaano ay horey u qabsadeen sida deegaanada ay asbuucii asbuucai hore ee nasoo nasoo dhaafay ay qabsadeen ee shabeellaha hoose ka mid ahaa islamarkaana ay maalin gudaheed isaga soo baxeen waxaad kaloo inta barnaamijkaha hawada ku jiro aad ku maqli doontaan qaraabada midoobay oo ku baaqday in la taageero ciidamada gobolka saalex ee afrika iyo israa'iil oo weerartay marinka kasa ee israa'iil aan idhaahdee ee falastiiniyiinta barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi xiisaha badan ee meel kastoo joogtaan subax wanaagsan una diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan markana haan idiin soo qabto mid ka mid ah kaalmaha suugaanta oo daafur inoogu ah barnaamijka falanqeynta
nololow nabad lalawa adaago libco lagula hawaare nafku jecel adduunyada yaa u wacan wax nololow nabad lalawa adaago libco lagula hawaare manugliye kalgacalba naariyo kadaranolal markuu nugayga ka galo nabar weeye halise manugliye kalgacalba naariyo kadaranolal markuu nugayga ka galo nabar weeye halise eetaa nabdiga geli oo soo noqnoqoshada ayga moodi ina casnimo eetaa nabdiga geli oo soo noqnoqoshada ayga moodi ina casnimo anna haddiyaan ku naawilay naqba waa alla dhowra nasiibku haygu ka daro anna haddiyaan ku naawilay naqba waa alla dhowra nasiibku haygu ka simo neecawda ayso onkadina nawda ku hayana igu heshay nuugaaloon keligay ku noole neecawda ayso onkadina nawda ku hayana igu heshay nuugaaloon keligay ku noolaye adna kayma robliyo dhularuura joogta nacdinlii ku horoda nafsi dhowri mayside adna kayma waa hagaag dhegeystayaal heestaasi xiisaha badan dib ayaan ugu soo laaban doonaa ee meel kastoo joogtaan subax wanaagsan barnaamijka saaka waxaa idiin soo saaray anigoo ah jila jaamac jile islamarkaana halkan idinkala socodsiinaya farsamada hagaagsan ee hagarla'aaneed waa sharmake maxamed maxmuud sharmaka suuley meel kastoo joogtaan subax wanaagsan qaybihii hore ee barnaamijka idiin soo sheegnay waxa ahayn qaybaha ugu xiisaha badan ee aad ku maqli doontaan barnaamijka haatana iyaga oo falanqaysan shirka laga hadlayo xaalada ammaan ee dalka ayaa ka furmaya magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada kismaayo uu ka furmo shir looga hadlayo xaalada ammaan ee soomaaliya shirkan oo oo hadda qabanqaabadiisa ee ka socota magaalada kismaayo ayaa waxaa ka qaybgeli doona xubno ka socda maamul goboleedyada dowladda dhexe iyo beesha caalamka wasiirka arrimaha amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid xasan nuur janana ayaa sheegay in shirkan waxyaabaha diiradda lagu saari doona ay ka mid yihiin wadashaqaynta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom iyo hagaajinta xaaladaha ammaan ee soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale xusay in shirkaasi looga hadli doono sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada soomaaliya
Ee, wuxuu kaloo ku salaysan ee, wuxuu kaloo ku salaysanaa wufuud soo socoto oo runtii beesha caalamka iyo- iyo dowladda dhexe oo dalka soomaaliya oo federaalka ah een, iyo dowlad goboleedkaba ah oo lagu qaban doono halkan diyaargarowgiisii oo iyadana looga wada hadli doono haddii alle xaaladaha amni ee dalka soomaaliya iyo guud ahaan iyo sidii dalka dib u xoreen loogu sameyn lahaa iyo sidii ay ciidamadu een, u wada shaqayn lahaayeen kuwa amisom iyo kuwa soomaaliyeed intaba Een, hadday yihiin ciidanka militariga xoogga dalka soomaaliya iyo hadday yihiin ciidamada dowlad goboleedka ee, taasoo ahaa qodobadii ka soo baxay shirki muqdisho een, oo loo- oo golaha qaranka uga hadleen amniga qaranka uga hadlahayeen een, sidii loo hawshaas een, dalka dib u xoreen loogu sameyn lahaa ciidamadooda- ciidamadannaduna ay u haanan lahaayeen een, amniga dalka oo la wareegi lahaayeen een, marka inta badan shirku rabashadu ku salaysna saas iyo saas waxaa magaalada kismaayo laga dareemayaa diyaargarowga soo dhoweynta mas-uuliyiinta kusoo wajahan magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland waxaana aada loo adkeeyey ammaankii garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo si loogu soo dhoweeyo mas-uuliyiintaasi kusoo wajahan magaalada kismaayo ee la filayo in maalmaha soo socda ay kasoo degaan magaalada kismaayo faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay shabeellaha hoose dagaalkani u dhexeeyey ciidamada midooda afrika ee amisom iyo sidoo kale xogo ka tirsan al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo ababay oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkan ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay jidka u galeen ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika oo la sheegay inay kusii jeedeen degmada baraawe ee gobolkaasi dadka deegaanka ayaa waxa ay xaqiijiyeen in dagaalkaasi oo sababay khasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh al-shabaab ayaa bartooda internetka ay warkooda ku faafiyaan waxa ay soo dhigeen amaba ay ku shaaciyeen in dagaalkaasi ciidamada amisom ay kaga gubeen gaari taangi ah shabaab ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in dala- dagaalkaasi uu muddo saacado ah socday islamarkaana ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada midooda afrika ee amisom weli ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay ciidamada midooda afrika ee amisom oo ka hadlaya dagaalkani lala egtay ee jidgooyada ahaa meel kastoo joogtaan subax wanaagsan barnaamijkii falanqaynta ayaan ku guda jirnaaye
dalku siduu ahaan jiray dalku siduu ahaan jiray iyo maanta siduu yahay muuqaalka arag iyo maqalkaba u kala roog
dalku siduu ahaan jiray dalku siduu ahaan jiray iyo maanta siduu yahay muuqaalka arag iyo maqalkaba u kala roog
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii ayaan weli ku guda jirnaa waxaa inoo soo socda qodobo xiise leh oo ka mid yahay shacab soomaaliyeed oo dhul laga qaaday islamarkaana ah guddoomiyaha gobolka banaadir oo u ballan qaaday in dhulkooda mid la mid ah la siin doono balse markaan aan eegno ciidamada soomaaliya oo sanad la-aan awgeed uga soo baxay deegaano ay horey u qabsadeen maalmahan dambe ayaa waxaa jiray dhaliilo ka imaanaya siyaasiyiinta kala duwan iyo bulshada qaybaheeda taasi oo oo ciidamo loogu soo jeedinayay ciidamada dowladda soomaaliya oo toddobaadkii hore la wareegay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo horey deegaanadaasi ay ugu sugnaayeen xoogo ka tirsan al-shabaab islamarkaana maalin gudaheed ay isaga soo baxeen ciidamada dowladda deegaanadaasi laga qabsaday xildhibaan axmed mayow cabdulle oo ka mid ahaa golaha shacabka soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ku gadaaman yihiin duruufo kala duwan kuwaasi oo qasabtay inay ka soo baxaan deegaanada ay la wareegeen ay kala wareegeen xogaga ka tirsan al-shabaab ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose axmed mayow ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada soomaaliya sanad la-aan haysata awgeed ay ugu sugan aysan ugu sugnaan karin goobaha ay ka qabsadeen al-shabaab maadaama al-shabaab ay baneeyaan goobaha inta uusan dagaal dhicin kadibna ay sameeyaan rogaal celisyo xoogan waxaana uu sheegay in ciidamada sanad ku filani aysan haysan oo isaga difaacaan kooxahaasi saas awgeedna ay uga soo baxeen deegaanadii ay ka qabsadeen xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu soo jeediyey in marka hore xoogga la saaro sidii ciidamada dowladda ay u heli lahaayeen wax kasta oo ay u baahan yihiin markaas kadibna lagu eedayn karo gaabis kasta oo ay sameeyaan balse haatan ciidamadu ay yihiin kuwa dayacan islamarkaana aan awood buuxda u lahayn inay ku sii nagaadaan deegaanadaasi maadaama aysan haysanin waxyaabihii looga baahnaa inay helaan askartu oo ay ka mid yihiin mushaarka gurnada rasaasta iyo waxyaabo kale waxaana uu uga baaqay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed inay garab istaagaan ciidamada xoogga si ay u hantiyaan gacanta gacan ku haynta dalka guud ahaanba barnaamijkii ayaad weli la socotaan ee dhegeystayaal meel kastoo joogtaan subax wanaagsan barnaamijku waa barnaamijkii falanqaynta waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah jile jaamac jile
askaarkeenna dhaafyo imtixaanka nagu dhacay inaga u sababa askaarkeenna dhaafyo imtixaanka nagu dhacay inaga u sababa
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii hay-adoo weli la socotaan ee meel kastoo joogtaan subax wanaagsan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yurisow ayaa shaaciyeen in dhul ay leeyihiin shacab soomaaliyeed oo ku yaala deegaanka jasiira lagu wareejiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya gudoomiye yurisow ayaa tilmaamay in dhulkaasi ay xarun tababar ka dhisan doonto dowladda turkiya sidaas darteedna ay go-aansatay dadka shacabka ah in dhul kale la siiyo maadaama loo baahan yahay in ciidamada halkaasi lagu tababaro waxaana sidoo kale sheegay in ciidamadu halkaasi ay ku lahaayeen xeryo balse qaar ka mid ah dhulkaasi ay lahaayeen dad shacab ah wuxuuna sidoo kale sheegay in dadka haysta sharciyadaas saxda ah ay maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda difaaca ay siin doonaan dhul kale oo ku yaala magaalada muqdisho
dadka deegaanka ah oo runtii sharciyadda haystana waxaan diyaar u nahay oo aan kala tashanay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in dadkaas dhulkooda dhul kale loogu bedelo bacdama tan dan guud tahay bacdama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaranka u baahan yihiin bacdama dowladdii turkiga noo taagan tahay ee lacagtiina diyaar la tahay dhismihii inay bilaabaana diyaar tahay mudday soo jiitamaysay waxaan leenahay dadka meeshaan deganow maanta ku quus qaata wixii dhulka u baahan tihiin xafiiskayga igu imaada laakiin waxaan u ballan qaaday inaa dadka meesha degan inaan dhul kale ku ugu wareejin doono ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhiggana inay naga aqbalaan inay dhulkooda mid ka mid a siiyaan waa uga mahad celinaynaa mid kale waxaan rabaa inaan fariin u diro guddi baan usoo dirnay soo qiimeeya dhulalka iyo boosaska ay noo soo qiimeeyeen noo soo sheegeen iyo dhulalka halkan aan ugu nimid wax aad iyo aad u kala fog waay soomaaliya musuq maasuq iyo been iska daaya cid allaale ciddii arrimahaas lagu qabtana wakhtigii musuq maasuqa iyo beenta waa dhammaaday ciddii dhulka lehoo sax ana dhulaa loogu bedelaa laakiin maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa qof walbo inuu ku talagalo dhulkan inay la wareegtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa mahadsantihin cabashooyin fara badan ayaa ka taagnaa bilihii lasoo dhaafay dhulalkaasi oo ay doonayso dowladda turkiga inay ka dhisto xarun ciidamada xoogga dalka lagu siiyo tababar wanaagsan waxaana xusid mudan in dhulalkaasi qaar ka mid ah ay horey u lahaan jireen ciidamada xoogga dalka soomaaliya qaar ka midana ay leeyihiin dad shacab ah balse dadka shacabka ah ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sidii horey aad u soo maqasheenba uu ka codsaday inay ugu yimaadaan xafiiskiisa iyagoo wata caddaymaha lahaanshaha dhulalkaasi
umarsida asayo raja iyo adoniyo umarsida asayo raja iyo adoniyo u haway shirkiine mid abshira lahayo
Yeah.
waa hagaag dhegeystayaal halkaad nagala socotaan weli waa raadiyaha cadado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartes waxaana ku guda jirnaa qeybihii dambe ee barnaamijkii falanqeynta wararka ood kala socoteen fmka siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartes iyo aaladda tabinta tooska ee lef streamka qaramada midoobay ayaa loogu baaqay in la maalgeliyo ciidamada gobolka saalix ee afrika muuse faki maxamed guddoomiyaha golaha midooda afrika ayaa ku baaqay in taageero dheeraad ah la siiyo ciidamada goboleedka ka hortaga argagixisada ee gobolka saalix waxaana uu sheegay in qaramada midoobay laga doonayo in taageero dheeraad ah ay siido ciidamadaasi ee islamarkaana ay maalgeliso maadaama qaaradda afrika iyo sidoo kale dunidoo dhan ay ka hortaagan yihiin khatar weyn guddoomiyaha ayaa ka hadlay shirka ammaanka ee magaalada munit isagoona ay wehliyeen hogaamiyeyaasha afrika waxaana uu sidoo kale ka digay in xaaladda gobolka saalix ay tahay mid loolan ku haysa caalamka taas oo weliba mid ka weyn wax uu hal dal qaban karo ciidamada gobolka saalix ee g five oo ka kooban shan dal oo keliya kuna yaala galbeedka africa waxa ay la dagaalamaan argagixisada gobolkaasi waxaana sidoo kale haatan haysta dhaqaale xumi markii la aasaasay ilaa iyo haatan sidoo kale guddoomiyaha ayaa ugu baaqay in caalamka ay si deg deg ah u eegaan khatarta ammaan ee ka taagan gobolkaasi kaas oo ay ka dhacaan weeraro joogto ah oo ay soo qaadaan maleeshiyooyin la xiriira ururweynaha alqaacida iyo ururka la magacbaxay dowladda islaamka sidoo kale waxa uu talooyin u soo jeediyey inay qaadaan dowladda weeraradaasi ay sameeye weerara dowladaha ay weeraradaasi saameynta ku yeeshaan ee laga fuliyo dalalkooda islamarkaana ay dhibaatada ku hayso inay tala wanaagsan u qaadaan si ay uga hortagaan qalalaasahaasi meel kasta oo joogtaan subax wanaagsan barnaamijkii falanqeynta qeybihiisii ugu dambeeyey ayaan isla soo gaarnay israa'il ayaa weerartay marinka khaza israa'il ayaa xarumaha ururka xamaas ah ee marinka khaza waxa ay ku qaaday duqeymo lixaad leh oo dhanka cirka ah kuwaasi oo ay kaga jawaabayso weerar bambaanooyin ah oo lagu qaaday ciidamadeeda milatariga ee israa'il ayaa sheegay inay beegsadeen siddeed iyo toban goobood ay isticmaalaan ururka falastiiniyiinta gantaal laga ganay marinka kasa ayaa waxa uu ku dhacay guri ku yaala koonfurta dalkaasi israa'iil saraakiisha israa'iil ayaana waxa ay sheegeen inay weerareen warshad hubka lagu sameeyo iyo kanaal dhulka hoostiisa maraa oo ay israa'iil uga soo qaaday weerarada iyo sidoo kale goobo kale oo laga lagala socdo dhaqdhaqaaqyada dhakhaatiirta ku sugan khaza ayaa waxa ay sheegeen in laba falastiiniyiin ah ay ku dhaawacmeen weerarkaasi cirka ah ee ay qaaday dowladda israa'il halkaa saddex kalena ay ku dhinteen gantaalkani laga ganay marinka khaza ayaa ku dhacay guri ku yaala koonfurta israa'il kaas oo sababay inay inay dhawaqdo digniinta in dhawaqa digniinta laga maqlo tuulooyinka ka agdhow xuduudaasi guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano intaasi ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii falanqaynta oo ad kala socoteen raadiyaha cadado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartes dhegeystayaal intaan ku kulmayno barnaamij caynkani oo kale ah waa jila jaamac jile ee idinla sida iyo nabadgelyo barnaamijka saakay waxaa idiin soo saaray anigoo ah jila jaamac jile halkan idinkala socodsiinayey farsamada hagaagsan ee hagarla-aaneed waa saaxiibkay sharmaake maxamed maxamuud sharmaake suuley barnaamij caynkani oo kale ah intaan ku kulmayno nabadgelyo